wacna wanaagsan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaadkan toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin haya aniga oo ah caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabtana waxauu naga soo gaaray qoyska reer cabdikaahiye qoyska reer maxamuud kaahiye qoyska reer maxamuud cosoble qoyska reer muxyidiin iyo abti xuseen cilmi cali otodheere otodheer waa ku salaamaya waxaa kaloo dhambaalkan ku jira hooyo fartuun maxamed kaahiye iyo habaryar staahil maxamed kaahiye iyo seegeeda iyo sidoo kale habaryar salmo maxamuud cusuble iyo seegeeda habaryar khadiija dhagajuun habaryar faadimo dhagajuun iyo habaryar canab maxamed kaahiye iyo xuseen xaashi deeralaay baa la yidri dhammaantood dadkan aan soo sheegoo dhan iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda yaasiin muxyidiin iyo ayaan cabdi axmed oo saddexdii bishan februari sannadkan arooskooduu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waa adinkaa la yidhi waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin xaliimo ibraahim aadan iyo nasro nuur ibraahim iyo marya nuur ibraahim mulki nuur ibraahim maxamed sheekh cabdulaahi naasir sheekh cabdulaahi ismaaciil rashiid maryan sheekh cabdulaahi iyo dhammaan reer aadan gurey iyo reer cali muudey xuseen waxayna hambali u darayaan maxamed cali muudey iyo shankaro nuur ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashoshiga barwaaqo aamiin heesta ugu horraysa barnaamijka dhegaystayaasha bal ibraahinow dhinacaagan u soo riixay soo qabo waa codkii allah u naxariistay cumar dhuule
gowraha beenkii idarada cidlaa
kayo iga walla aday kube
garanayo walle bileada gube allahu naxariisto codkaasi waxa uu ahaa cumar dhuulle cali cumar mahdi mar kale ayaan dhinacii dhambaallada ku noqonayna dhambaalkaana hayo waxa uu naga soo gaaray qadar sugow salaad iyo kiin sugow salaad iyo basre sugow salaad siciid sugow salaad iyo maxamed sugow salaad iyo fartuun sugow salaad waa dhammaan ilmo sugow salaad iyo sarreeya sugow salaad iyo xabiibo salaad jilacow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo suudi bilow faarax iyo astaahila sugow maxamuud iyo daa'uud nuur xeefow iyo aftiin macalin faarax iyo baadiya aadan xudow iyo dalmar cabdirasaaq sahal iyo faadimo cabdulaahi cabdi mire iyo xariira isaaq shihow iyo saynab caanamaal iyo xasan xuseen buula iyo sahal shiiqa xuseen iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi waa la soo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duubanna waxay taaniyad u dirayaan cabdilcasiis sugow salaad iyo hani cabdi xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada luuqa ee gobolka gado waxaan leennahay bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaan leennahay isku waara ubad baariya rabba idinkala siiyo aamiin waxaa noo baaqayay ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed iyo xaliimo ciise maxamed iyo hooyo nuuro cabdi cabdulaahi abiyo ceydiid cabdi cabdulaahi iyo nimcaan jaamac suuri maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo gabra igu dhalatay burco gabadhaas uu loo bixiyey marwo waxay leeyihiin allah ka dhigatiisoo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayno waa heestaan kudhageedu yahay immadadaali waa codadka dabada fannaan xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuli
mankiyo adiga miyirkaygii la tago mankiyo adiga miyirkaygii la tago marwoy hoy inabti heedhe magooley hoy inabti marwoy hoy hoy himmada daali daali himmada daali daali himmaa weeli weeli maxaa ku daharay mooye miyaadi mogtay maya maxaa ku daharay mooye miyaadi mogtay weli maxaa ku daaray mooyi miyaad ku moogtay maya maxaa ku daaray mooyi miyaad i moogtay maya
imada daali daali imaa weli weli mid kula midaba kula mida mid kula midaba kula mida mid kula midaba kula mida mid kula midaba kula mida ma arag inda dhagahana may maqalin ma jirto ma jiro iskasoo manu marine ma jiro ma jiro iskasoo manu marine
marna waan nahaa ama maharin mahaarin karo marwoy hoy inabti hedhe magolay hoy inabti hedhe magolay hoy inabti marwoy hoy hoy himmada daali daali himmada daali daali himma weeli weeli maxaa ku daaray mooyi miyaad mugtay maya maxaa ku daaray mooyi miyaad mugtay maya himmada daali daali himma weeli weeli mid kula midaboo kula mida mid kula midaboo kula mida waa xagaag intaas haddaanu kaga gudubno heestaasi imadadaali dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan aan hayo waxaa lagu soo bilaabay anigoo ah warsame daacad iyo xalime ibraahim aadan iyo nasro nuur ibraahim iyo marya nuur ibraahim mulki nuur ibraahim iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo naasir sheekh cabdulaahi iyo ismaaciil rashiid maryan sheekh cabdulaahi iyo dhammaan reer aadan gurey iyo dhammaan reer cali mudey xuseen waxay hambaliyo iyo bogaadin oo ay farxadi ku dheehan tahay u marinayaan hawada arooskii aroosadda baa la yidhi maxamed cali mudey iyo shankaroon nuur ibraahim oo arooskoodu ka dhacay degmada buurweyne ee gobolka hiiraan waxay leeyihiin hambaliyo ayaannu idin leenahay ducadana waa xaggiina baa layidhi dhinaceenna loo soo tuuray ibraahimna waa taanaa kaa furnay waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi ka dhacay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariya oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tarana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray naasir daahir suldaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xiis eh, daahir faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud indabuur iyo doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed daahir maxamed iyo maxamed cabdulaahi shaarub iyo cusmaan cabdulaahi madar iyo barqad axmed cawaale mustafe nuur cusmaan axmed cabdi ow cali axmed case iyo waxay yidhaahdeen sacad maxamuud muuse sacad duuliye iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo farxaan maxamed madar waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan sayid daayar suldaan iyo istaahil jaamac xuseen oo dhowaan arooskoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa somalilan waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay heesta saddexaad aan dhegeystayaasheenna u ciyaarino galabta waa codadkii cabdibaadil iyo khadiijo hiiraan
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haybuu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno haybuu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
sida ayna gahelo ilmaadi waydaale waana kugu ololaya ma ogtay axdigaynu dhiganiyo arrimaha dhexdeena marna ha ilaawin abowe sida ayna gahelo ilmaheedi waydaan waana kugu ololaya ma ogtay axdigaynu dhiganiyo arrimaha dhexdeena marna ha ilaawin abowe adduunyada dhammaanteed intaa joogta adarkaa arkoodo naftu ku ogolaatee adduunyada dhammaanteed intaa joogta adarkaa arkoodo naftu ku ogolaatee waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay in dheergarad inaad tahay waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay in dheergarad inaad tahay aragaaga oo qura umaaniibsade ee dunyada aragaaga oo qura umaaniibsade waa tahay codadkaasi khadiijo axmed waa suga khadiijo hiiraan iyo cabdi baadil waxaan filaya inaad si weyn aada uga hesheen cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed ibraahim nuur iyo cabdullaahi ibraahim nuur iyo hooyo saruuro ibraahim malaaq iyo hooyo aamine ibraahim malaaq iyo hooyo nuurti ibraahim malaaq hooyo xareedo ibraahim iyo cabdiqani ibraahim malaaq cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo cabdullaahi shariif cabdiqaadir iyo axmed shariif cabdiqaadir faadimo shariif cabdiqaadir iyo nafiiso shariif cabdiqaadir iyo maymuuna macalin iyo sowda macalin xuseen salmo maxamed cabdulaahi sulaymaan sheekh xasan iyo cabdiweli faarax barre iyo aabe shariif cabdiqaadir shariif mukhtaar waxay dhammaantood taanid gaarsiinayaan maxamuud shariif cabdiqaadir iyo canfac shaale canfac oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada dhadhaab dhagaxley waxa inay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay waa tahay dhambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayo waxaa ciwaan looga soo dhigay tahaniyad dhalasho waxaana la soo raaciyey assalaamu calaykum bahda shaqaalaha v o a waa tahay waan idinka guddoonnay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa tahaniyad dhalasho ka daraya baa layidhi hee xaawo xasan cali iyo carruurteeda iyo faadimo maxamed cali iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo khadiijo salaad cali iyo carruurteeda qaali salaad cali iyo carruurteeda muslimo salaad cali iyo carruurteeda iyo faadimo salaad cali iyo carruurteeda iyo fartuun salaad daysane iyo carruurteeda sokorey shaacir cismaan saygeeda iyo carruurteeda iyo xaawo cali nuur iyo carruurteeda iyo xasan cali nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer maxamed cali reer cali nuur iyo reer salaad cali oo ku kala sugan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aadan ibraahim cali cismaan iyo faadimo cali nuur oo dhowaan uu wiilgu dhashay gobolka baay tuulada baa la yidhi daynuunay waxay leeyihiin wiilkaasi oo weli aan magaciisa ka fakarayno waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo weyno oo noqo kii kora ay kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid saadiq aadan xidig iyo dadka kale ah shaafici shaaciye ciid iyo mahad shaaciye dhammaan qoyska reer shaaciye ciid bishaar qaasim sakariya maxamed dhaqane cabdulaahi dhaqane iyo deeq sheekh xuseen iyo xamdi cabdi cigaal iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali ka gaarsiiyaan fardowso fane iyo barre shaaciye ciid oo ku aqalgalay caabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray sakariye xuseen xaashi waxa uu ku magac dheeryahay caqli toosiye iyo maxamed muuse bacad iyo shacbaan xuseen caydiid iyo xaaskiisa iyo xamse xaaji karaama cabdirasaaq sheekh axmed iyo cabdi waa cabdiwahaab cilmi iyo wariye nimcaan sheekh cusmaan iyo cusmaan maxamed khayr waxa uu ku magac dheeryahay nageeye iyo maxamed amiin siigaale iyo mawliid xasan xirsi iyo iyo injineer maxamed xasan maxamed iyo cabdiraxmaan cali saalax g c buu ku magac dheeryahay iyo ustaad cabdulaahi roble iyo xamse bedel iyo sayid maxamed aadane iyo mushtaaq cabdi dhowrsan baa la yiri iyo cabdicasiis caydiid waa laga buuxaan dhambaalkani yamaani waa cabdicasiis caydiid yamaani iyo nimca betra cabdi sabuub iyo mustafe axmed maxamed iyo muno gobsan axmed dhammaan asxaabtani oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga hargeysa iyo istanbuul dalka turkiga waxay hambali meher oo wacan u dirayaan barkhad mahad iyo shukri xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida waxaan ugu ducaynaynaa bay yidhaahdeen in alleh kala siiyo owlaad khayr qabta annaguna waxaan raacinaynaa aamiin
heesta afraad caasha noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ayaanu ku soo xirayno ibraahinow waa heesta halkudhageedu yahay ismoog waxaa qaadaya fanaanka cawaale aadan intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaana waajirida kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
hushiyo markaan amarkaba dhammaanaheed ugu idheen keli aynigaa kaa ishaartay maxaad ibtiloo laabaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afkumada ushiyo makan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli aynigaa kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo laabaabusho irdho kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada abdiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya